arrimaha qabyada nooca waxa weyaan hindisharciyeedkii oo hadi dhowrka inaan dhammaystirno hindisharciyeedkii doorashooyinka guddiga madax banaan doorashooyinka inaan dhammaystirno akhrinta labaad inuu galo maxkamadda dastuurka kalsoonisiinta xukuumadda inay maarata ayadana aan dhammaystirno afartaa qodob waxa aan ka doonayaa gudiyada gudiyada waxaan ka doonaynaa in bisha ugu dambeyn bisha janaayo soddonkeeda ugu dambayn bisha soddonkeeda inay ii keenaan warbixinnada howlqabadkooda kalfadhiga kan waayo ururin buu u baahan yahay laga bilaabo gudiyada ha bilaabaan inay soo diyaariyaan warbixinnadooda howlqabadka kalfadhiga shanaad gudiyada arrimaha gudaha iyo guddiga cadaaladda waxaan ka rabaa inay si joogto ah u shaqeeyaan maalin walba si buuxday u shaqeeyaan ay soo dhammaystiraan labada sharci ahayaan